إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal khasaaro geystay ayaa duleedka dhuuso mareeb wuxuu ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan maamulka galmudugga ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhimashihii dhaawac sababay ku qaaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda faransiiska ayaa cabasho ka muujisay dhaqaalaheeda uu hoos u dhacay kadib markii muslimiin badan ay isla qaateen inaan la iibsan badeecadaha faransa dhaqaatiir dhowaan gaaray deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey howlahooda shaqo ee ku aadan dadka deegaanka kulamo karina madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada nairobi wuxuu uga socdaa siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno kale oo xilal haya maamulka jubbaland ayaa howlgalla raaf ah uu ka sameeyey magaalada kismaayo wuxuu ku qabqabtay in ka badan laba boqol oo ruuxu wada ka ahaa tagsiyada magaaladaas waxaa dowladiiniya ah loo soo gebagabeeya dumarka magaalada jilib bay ka ganacsada shaaxa darawallada kaxeeye gaadiidka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan oo ka jira qaar ka mida waddooyinka caasimadda toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay waddanka afghanistaan warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan dagaal khasaaro geystay ayaa duleedka dhuuso mareeb wuxuu ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan maamulka galmudugga wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan duleedka magaalada dhuuso mareeb ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ay ku dagaalameen duleedka degmadaas deegaanka uu dagaalka ka dhacay ayaa lagu magacaabaa ceel dheer waxaana uu dhexeeyey ciidamo booliisa iyo sidoo kale kuwo milatari ah warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababta keentay dagaalka balse inta badan dadka deegaanka ayaa isku raacay in labadan ciidan oo shakii soo kala dhex galay kadib markii midba uu kan kala mooday ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab sidaasna ayay afka isku dareen labada ciidan inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan qaybta milatariga ayaa dhaawacmay walow uu khasaaruhu intaa ka badan yahay waxaana saaka deegaanka ay ku dagaalameen laga dareemayaa jawi deganaanah ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ama maamul goboleedyada ay isku dhacaan balse inta badan ciidamadan ayaa waxaa dhex mara dagaalo khasaare ay isku gaarsiiyaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhimishihii dhaawac sababay ku qaaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xoogan ku qaadeen kontaroolka laga galo magaalada baydhabo halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed rastaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen ayaa laga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyadoona halkaas lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimashihii dhaawac askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida wuxuu dagaalkan imaanayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay dagaalo kala duwan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay sargaal lagu dhaawacay askar kaleetana ay ku dhinteen dhaqaatiir dhowaan gaaray deegaanka kuunya barow ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey howlahooda shaqo ee ku aadan deegaanka mahad ayaa ka waramaya dhaqaatiir cusub oo gaaraya lix dhaktar dhowaana soo gaaray isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay qaban rabaan ayagoona dadka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursaddan maadaama wakhtigu uu ku yaryahay waana kan mid ka mid ah dhaqaatiirta oo hadlaya mahadsan tahay waxaa dhaqaatiirta meeshaan ku socota waxaan nahay tiim dhammaystiran oo u dhammaystiran yihiin qalabkoodii iyo iyo dhaqaatiirtii kala noocan waxaa ka mid a anoo dhaqatarka dhaqtarka qalimada guud ah iyo door libaana door xuseen oo qaabilsan cudurada a n t-ga samaynahay waxaa layidhaha cudurada cunaha iyo qunka iyo dhegaha ku dhaca samaynahay daaweyntooda iyo iyo qaliimadoodaba samaynahay waxaa kaloo nala socota tur zamzam oo ayadana qaabilsan cudurada haweenka daaweyntooda iyo qaliimadooda oo dhammaystiran ayagana waxaan qalabkan wadna ka mid ah qalab sheebaaro dhammaystiran u dhammaystiran yihiin wax kasta oo boqolkiiba sagaashan waxyaabaha la baaro ah waraysigan oo dhammaystiran waxaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah kulamo ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada nairobi wuxuu uga socdaa siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno kale oo xilal haya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya qaar ka mid a siyaasiyiinta xilka madaxweynenimada dowladda federaalka hunguri kaga jiro iyo kuwo kale ayaa waxa ay waayadan isku aruursanayeen magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxay lahaayeen wadahadalle kala duwan waxayna wadeen abaabulo ka dhana maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka oo qorshaynaya sidii mar kale kursiga ugu soo noqon lahaa si uu afar sano oo kale madaxweyne u sii ahaado kulammadu waxay ku soo aadayaan xilli gebagaba uu ku dhow yahay wakhtiga dowladda federaalka ah magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaa safaarado ku leh waddamada reer galbeedka kuwaas oo ay siyaasiyiintu u kala dhuumanayaan mid walibana waxa uu u ballanqaadaya in danahooda uu oofinayo haddii asiga madaxweyne laga dhigo amaba kursiga dalka soomaaliya u sarreeya loo dhiibo tani waa tilaabadii uu qaaday maxamed cabdulaahi farmaajaha iminka kursiga ku fadhiya sanadkii laba kun lix iyo toban xilligaas oo muddo siddeed bilood gaaraysa uu ku sugnaa magaalada nairobi islamarkaasina uu kulamo la lahaa waddamada reer galbeedka safiirada u jooga halka iyo weliba madax ka tirsan dowladaha kenya iyo etoobiya kuwaas oo ciidamadooda qaar ka mida duulaan ku joogaan soomaaliya siyaasaddeedana saameyn ku leh cabdi barre jibriil oo horey xildhibaan u soo noqday islamarkaasina arrimaha siyaasadda la socda ayaa waxauu ka warramayaa shirar ka socda magaalada nairobi ee ka dhanka ah madaxweynaha dowladda federaalka ah madaxweyne sheekh shariif baa jooga cabdimaal cabdishuur baa jooga waxaa jooga madaxweyne axmed mado baa jooga waxaa jooga cabdikariin guureed baa jooga waxaa jooga jibriil baa jooga waxaa jooga daahir geellaa jooga waa badan yihiin madax badan baa halkan joogta kuwo kaloo badan kuwo kale inay baalmaha soo socda kusoo bilaan baa rajeynayna horta sideeda waxa weeye hadba dadkaan qoloba meel bay ka yimaadeen ra-iisul wasaarihii hore khayre isagu hadda safar dhinaca turkiya aaday haddana halkan ujeedooyin kala badan bay heen oo qaarba safara gooniy isaga yimaadeen haddana gaari u yimaadeen siyaasiyiin badan ayaa waxay u hanqaltaagayaan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ah laakiinse ninka kursiga ku fadhiya maxamed cabdulaahi farmaajo oo waddanka maraykanka muddo dheer ku noolaa islamarkaana maraykanku uu meesha keenay ayaa wuxuu isku dayayaa in xilka uu ku siimintido maamulka jubbaland ayaa howlgalla raaf ah uu ka sameeyey magaalada kismaayo ku qabqabtay in ka badan laba boqol oo ruux oo wada ka ahaa tagaasida magaaladaas warkaasi war kale oo ku aadan darawallada gaadiidka muqdisho oo ka cabanaya burburka wadooyinka caasimadda waxaa ka waramaya abubakar waddooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay u xiran yihiin madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye halka kuwana ay burbursan yihiin islamarkaana ay daadsan yihiin biyo qashin ah taasoo caqabad ku noqotay bulshada ku nool caasimadda qaar ka mida darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha islamarkaana ka shaqeeya waddo muhiim ah oo dhex marta degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan iyo wasaqdaadsan waddadaasi waxay sheegayaan in bil walbaahi laga qaado lacag canshuur ah oo aad u badan islamarkaana gaaraysa shan iyo toban dollar taas beddelkeedana ay dowladda federaalka xirtay waddooyin kuwo kalena ay sidaan u burbursan yihiin wadadan dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid annaga waxaanahay haddaan mootooyinahay soddon iyo shan kun soddon iyo toddoba kun oo mootaanahay calaamooto bil walba waxaa laga qaadaa shan iyo toban dollar markii lagu dhufto soddon iyo shan kun oo mooto ah oo calaamooto bishii shan iyo toban dollar markii lagu dhufto waa waa shan milyan iyo khadaadiic annaga lacagteenaa waddooyinka lagu samayn karaa wax kale dawladda khansadeeda inaad iska dhaafto iyo cashuuraadka oo aeroboort iyo degedda iska dhaafto annaga lacagta nalaga qaado mootooyinka waddooyinka keliya lagu samayn karaa marka dhibaatadaasaan ku qabnaa waddooyinkii in lacag nalaga qaado meelaan marana aan la'nahay horta waddadaan ka shaqaynaa marka waxa waaye dhib badanaan ku qabnaa xaafadda magaalada muqdisho waxaa ka jira culeysyo isbiirsaday oo ay wajahayaan dadka shacabka ah gaar ahaan kuwa ka shaqeeya suuqyada iyo sidoo kale darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha kuwaasoo dil joogta ah iyo dhacba kala kulma ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen howlgallo raaf ah oo lagu qaqabtay ku dhowaad laba boqol oo ruux kuwaasoo kaxaynayay gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano tagsiga wasaaradda gaadiidka maamulka jubbaland iyo taliska booliiska magaalada kismaayo ayaa sheegay in darawallada lagu soo eedeeyey inaysan bixin lacago canshuuro ah oo laga doonayay gaashaanle warsame axmed geelle taliyaha booliiska degmada ayaa sheegay in howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen waddooyin iyo xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ay ku soo qabteen laba boqol oo ahaa gaadiidka loo yaqaano tagsiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa u diyaargaroobaya doorashooyin waxaana muuqata in qarashkii ay ku geli lahaayeen doorashooyinka ay doonayaan inay ka qaadaan ganacsatada soomaaliyeed waxaa dowladdeeni ah loo soo gebagabeeyay dumarka magaalada jilib ee ka ganacsada shaaxa mawdey ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga ee jubbooyinka ayaa dooro sharci ah u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku nool degmada jilib dowladani sharciga ah oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay haweenka ka ganacsada shaahiga ee ku nool degmada jilib wilaayada islaamiga ee jubbooyinka munaasabad qurux badan oo loo qabtay gebagabada dowlada diiniga ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah culummo iyada oona haweenka ganacsatada ah lagu wareejiyey agab ay u kaashanayaan xarumahooda ganacsiga sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culummada diinta islaamka oo ka hadlay munaasabadda ayaa la dardaarmay haweenkii lagu wareejiyey agabka maamulka ilaahay ha barakeeyo mid gobol hadday tahay iyo mid degmo hadday tahay in xataa meelo gaala gaara laydiin sameeyey meelo aqallo yar yara oo qurxoon maqaaxida shaaha laydiin sameeyey marka waa maamuusid iyo bilid laydiin bilay maqaayadiinnii laydiin qurxiyey laydiin maamuusay weeyaan gabadha muslimadda marka waxaa laga doonaya aqalkaa yarkaayoo loo dhisay inay ogaato ahmiyadda uu leeyahay inay ogaato maamulku inuu wax la wado haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatadii loo soo xiray dowladda oo ka warbixinaya qaabka ay ugu faa'iidaysteen dowladda loo qabtay waxaan fadhinay meel bannaan ah haddana waxaan fadhinaa guri asturan annaga iyo ilmaheennaba oo markay dugsiga ka imaadaan oo raashiinka iyo wax walba aan ku siisanno markii hore shaaha markaan dhadhaminayna haddaa dadka hortoodaan ku dhadhamin jirnay haddana ilaahay mahadiis waaye guri guuraya noola keenay mujaahidiinta kheyr allaha sii meel walboo joogaan oo shaahadan ay ku bataan maasha allah banaankii iyo dabeeshii iyo darbadii iyo qawowgiina waa ka raysteen maasha allah ilaah noo siyaada mujaahidiintana allaha barakeeyo waxaan ka faa'iidnay waxyaabo weyn aan la koobi karin waxaa ka mid ah inta hadaana soo kooba asalaa waxaa ka mid ahaa waqarna fii buyuutikunna dowladaa toddoba maalmood naloo qabtay wax badanaan ka helnay wax badanna waa ka faa'iidnay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dardargelinaya dowraadka diiniga ah ee uu u qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan war ku saabsan toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul oo lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay gudaha waddankaas ayaa idinkuu soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maanta waxaa lagu soo qaadanayaa dowladda faransiiska oo cabasho ka soo saartay dhaqaalaheeda oo hoos u dhacay kadib markii muslimiin badan ay isla qaateen inaan la iibsan badeecadaha faransiiska maxamed cali ayaana soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa badeecadaha waddanka faransiiska oo laga mamnuucay qaar ka mid ah waddamada islaamka ah tan iyo wixii ka dambeeyey aflagaadadii ay faransiisku u geysteen nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waddamadan waxaa ugu horreeya qatar waxayna shirkadaha waddankaas sheegeen inay qaadaceen dhammaan badeecadaha faransiiska kuweed ayaa iyana ka mid ah wadamada iska diiday badeecadaha faransiiska waddanka maqrib ayaa isana diiday badeecadaha faransiiska iyadoona dadka u dhashay waddankaas ay aada uga soo horjeesteen shirikadaha faransiiska wadamada lubnaan iyo bakistan ayaa iyana ka mid ah wadamada iska joojiyey badeecadaha faransiiska arrintan ayaa timid kadib markii dadka muslimiinta ah ay dhigeen dibadbaxyo waaweyn kuwaas oo ay uga soo horjeedaan gafka uu faransiiska u geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dowladda faransiiska ayaa hadda u muuqata mid go-doon ah iyadoo dadka waddankaasina ay wajahayaan ciriiri iyo nolol xumatii u darnayd xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay gudaha waddanka afghanistan mar kale iyo maxamed cali aadan wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa sheegaya in maalintii shalay uu halkaasi ka dhacay weerar xooggan oo ay barbar socdeen duqaymo lagu beegsaday xero milatari oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda afghanistan weerarka oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka hamazangi ee ka tirsan gobolka dalaram ee waddanka afghanistan waxaana weerarka lagu dilay toddoba iyo labaatan askari halka sidoo kale gacanta lagu soo dhigay shan askari oo nool sawiro lagu baahiyey baraha internetka ay ku leedahay imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxaa lagu arkayey hub aad u badan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee gaaray askarta xukuumadda kaabul waxaa intaasi sii dheer oo weerarka lagu gubay gaadiid dagaal halka sidoo kalena ay guud ahaan mujaahidiinta la wareegeen deegaanka uu dagaalku ka dhacay weerarkan ka dhacay deegaanka hamazangi ee ka tirsan gobolka dalaram ayaa yimid kadib markii ay askarta xukuumadda kaabul madaafiic ku garaaceen goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo u badnaa kuwo beeralay ah si kastaba ha ahaatee horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii laba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolka lowjar ee waddanka afghanistan
waa mahadsantahay maxamed cali aadan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa nagaa intaa